halkani waa gooha gooha codka shacabka soomaaliyeed waxa marti loogu aqoonyayaxna gooha marti loogu ah kana mida maamulka weliba sare ee gooha wabsaarada kala duwan ee qaaci doona codkiisa haddii laha yidhaahdo waa dhagood weeye waayahay barnaamijka aanu had jeer ku eegno ee dib u soo nooleynta dalka soomaaliya ee ka baxday saaxadii siyaasadda caalamka iyo dalalka dhexdoodaba bal qaabka dib loogu soo nooleyn karo baa aqoonyaano fara badan oo soomaaliyad ka waraysanay qorano fara badan oo kala duwan baa laga qoray sababtihi muxuu ahaaye waxayna soo maray xataa waraysi aan la yeelanay madaxaakiman griis oo ka hadlaya in isagu aaminsan in dawlad loo dhiibo yunaanishku dawlad u dhiibaan si ay balkaadayaashii dowladnimada ugu dhistaan waxaana soo maray siciid biida hadda ugu dambeeyey oo isaga laftigiisu ka hadlay soomaaliya gudaheeda dareenkaasi rabitaanka dowladnimo iyo kasoo dhasho balgol caawa yalax ayaa golaha martinada yalaxu soomaaliya waa ognahay gudaysii baa soo maray wakti hore qabiilooyin bay ahaan jirtay kabacdi dowlada la doortayna ka dhashay dowlad kacaana ka dhalatay haddana waxa kasoo dowlado laisku kabkabay waxaa ka moodaa in lix labaatan sano ay ka maqnayd saaxadda siyaasadda ayaa ee caalamka ka maqnay adigu sidaas leedahay aqoon ahaan ba soomaaliya bal hadda oo addal burburay sida sidaa dib loogu soo dhisi karaa oo lagu soo celin karaa heerkii ay joogtay ay ka joogtay adduunyada
dagood waa mahadsantahay bismillahi raxmaan raxiim akhyaarta golaha ku jirta waa salaamaya dhammaan dhagood sigaara ku salaamaya waa saarin fiican waaye oo aada muhiim u ah saad sheegteena dad badan oo aqoon yahay aniga igana aqoon badan igana waa aragtan aad ku dayeen bal aniguna aan isku dayo waxaan u malaynayaa waa su-aashaa jawaabteedu way adag tahay laakiin haddii laga tegi waayo an waxaan is leeyahay soomaaliya sida ay dawlad usoo noqonay tahay waa laba waddan in la maro si dowladnimadeeda dib ugu soo noqoto sida hadda ay ku jirta maaha waxaan qabaa in si khalada loo maray sababta waxaa weeye haddii burbur dhaco kayskan soomaaliya kale ugu dhacay adduunka uu ka dhacay wax cusub maaha burburkaa dhacay laba xaaladood unbaa loo maraa mid waxaa weeye in gruubadii isqabsaday ilan dhagxaanta iyo iyo iyo geeduhu ma dagaalamin dadki waddanka lahabaa dagaalamay sabab kasta dagaalkaas ha udhexeeya ama qabi qabaayil ha udhexeeyo ama dad kale diimaha ha udhexeeyo ama dad kale isir kale ismiga ha udhexeeyo dadki waddanku ka dhexeeyay baa dagaalamay waana arrin adduunka ka soo dhacday marka in dib loo soo celiyo waddankii burburay laba sid unbu adduunku maray oo arkay wax mid saddexaadi ma jiro mid waxa weeye kooxihii dagaalamay koox ka mid yihi inay adkaato oo guulaysato dabeedna iyadoo ay dawlad ay rabta dhisto kuwa kalena ay u yeedhiso iyadu ay ku khasabto kaska rwanda u ka dhacay etoobiya u ka dhacay meelo fara badan u ka dhacay waa waddo waddada labaadee kale waxa weeye dawlad ku soo noqday state restoration waxa weeye in dadkii dagaalamay ay dib isugu noqdaanoo ay iyagu dhexdooda ka heshiiyaan oo waxa la yidhahda organic reconciliation la sameeyo macnihii mid dadku leeyihiin bulshadaasi dhaqankeedii iyo waxeedii intay dib ugu noqoto in la yidhahdo war waan dagaalanay maxaan ku dagaalanay maxaa naga dhexeeyey maxaan isku qabsanay maxaan ku heshiin karnaa hadda labada xaala midna soomaaliya kama dhicin sida hadda lagu jiray wax xamar laga warwadaana labada sid midna ma soo marin dan waa failure baan qabaa anugu marka sida dawlad lagu heshiin karaayo dawladdii dib loogu soo celin karaayo waxa weeye maadaama aan aragnay dadka soomaalidu inayna kala adkaan karin oo ayna qolo yeelin karin hawsha in jidka kala banaana waxa weeye dib laysugu noqdo oo dadka soomaalidu waa waa beelo urura ma aha siyaasad uma dagaalamayo siyaasad meesha ma taalo in dib qabaayilla u dagaalamanayo beelo beelihii intay dib isku noqdaan iyada oo aan u n iyo meel caalam iyo ajnabi iyo expert kale iyo midnana ku jirin inay dib isugu noqdaan oo ayago odayaashoodii iyo talaadiintoodii iyo waxgaradkoodii wataa ay wada hadlaan oo dayada maxaa inaga dhaxayn karaa maxaynu ku heshiin karnaa maxayna ku heshiin karin maxaa inaga dhaxayn karaa maxaa gaar inoo noqon kara waxaan qabaa anigu jidkaas keliya inoo banaan ilaa haddana maynaa marayno ilaa kaa la maraana waa uu geeskala waab iyo iska daba wareeg
waxaa jira laba fikradood oo isdaba isdhaqal ordaya aqoon-yahanna uu ka mid yahay afyaare iyo maxay ahaatee ingiriis iyo group kale iyo weliba qolo muxuu ahayaa sidii bay wataan waxay aaminsan yihiin in soomaaliya dib loogu soo nooleyn karo in loo maro black nationka u n tuna lagu xisaabto dal kale dalkaa kale sidii waktigii dowladnimo gaarsiintii talyaaniga waktigii hore loogu dhiibay nineteen fiftygii noocaasoo kale dowlad iyadu soo gaarsiiso yinaadisku dusha kaga sii xukunto oo kaabayaasha dowladnimo lagu dhigto fikir noocaas qoyas kala badan baa qaba group kale oo kamid yihiin fays cabdi fooble ay kamid yihiin muxuu ahay siciidiin iyo group kale ay qabaan iyagu movement way yimaadaan dhaqdhaqaaq dareen dhalinyaro ama dhaqdhaqaaq mujtamacu kaco iyagu oo rabitaanka ah muxuu ahaaye qadiyaada inta laga fogaado rabitaan wadaninimo dib loo abuuro oo la helo dad dhalinyaraa oo iyagu isu taaga taas oo dhaqaajiya adigu aragtidaada maxaa qabtaa
waxaan aaminsanahay labada fikirba waa laba fikir oo macquula wax lala yaabana maaha la biciisada maaha sababtuna waxa weeye keiska soomaalidu wuxuu noqday keis dadka ka wareeriyey oo unique ah macni wax gaar ah oo aad loola wareeray wey dowladuhu way burburaan laakiin intan oo kale ma qaadanin intaan ognahay taariikhda shan iyo labaatan sana wax ka badan ruxu qarni meel fawda ka jirtay ma jiro marka wax kasta ay marka ay dadka ka wareeriyaan ay xaalad cusub noqoto waxyaabo badan baa la isku dayaa midna lama biciidsado marka lalama yaabo tani ma shaqayn kartaa ma shaqayn kartaa ujeeddadu hadday tahay un in statekii waddankii burburay iyo dowladnimadii dib loo soo celiyo jidad fara badan baa loo mari karaa mararka qaarkood kuwa aan aan la jeclayn baa la mari karaa si qaayaha loo gaaro miinisku sideedaba muhiim ma aha macni miinisku waa aalad ama jidka aad marayso si aad u gaadho yoolkaaga ama meega u socoto marka the mean isku dhib ma laha macni jidka loo marayo labada arrimood oo isbarbartay labada fikir labadaba waa ogahay ee qoyaanintu ay ay ay ka hadleen midkan dhahaya united nationsku soomaaliya trustship ha geliso dabeedna waddan ay u garatay iyadoo ama soomaalida xiriir laleh ha loo dhiibo dowladnimo ha gaarsiiyo waa arrin cusub wey intaan ogahay anu intaan ogahay adduunka kama dhicin waagii soomaaliya nineteen fiftygii trustshipka la gelinayay soomaaliya xor ma ahayn nimankii xor ma ahayn weli gacanta gumaysiga ku jireen marka waddankii gacanta ku hayay special kuwa koonfurta qaybta koonfurta un baana laga hadlay ogow trustshipka lama gelinin qaybta waqooyiga waa qaybta koonfurta ee talyaanigu joogay talyaaniga waa la jebiyey dagaal laba baa laga adkaystay og tahay dabeedna waxay ahayd in lagala wareego oo waddamadii talyaaniga jebiyay baa gacanta ku qabtaan dib baa la isugu noqday iyagii khilaaf ka dhexeeyey baa keenay in talyaaniga lagu celiyo oo la yidhahda dabeedna adigu xorriyad gaarsiin anigu waxaan qabaa taasi fursad bay aan dayacan naga luntada ahaydoo anigu ma qabo in toban sano ay ku filayd soomaalidu inay dowlad noqoto sababta meeshaynu ka imaanaynay meel fog bay ahayd dowladnimo mayna aqoonin dad iska cawaan oo reerbaadiyo laba gooxeedood oo qaaqaawan bayna ahayd marka toban sano muddo yar bay ahayd inay dadku dawlad ku gaaraan especially xagga koonfurta in la badiyo ahayd malaha le dadku sensitivity ka qabaan oo xorriyadda xorriyaddu haddaba dee waad kala waad eririba de waad burburisa wixiiba waxa qofku uusan aqoonina waa uu cadow baa la yidhi marka malaha le waxaa ficnaan lahayd meesha toban keliya laga dhigo in labaatan laga dhigo ama soddon laga dhigo oo dadka soomaalida muddo fara badan wakti la geliyo oo loo bisleeyo anyway taasi dhacday hadda jidkan marka ay ay ay afyare iyo ingiriiska ku doodayaan ee dhahaya trustship ha la geliyo horta waa waa arrin dhacday maaha arrin caalamka kasoo dhacday maaha waa arrin unique soomaalidu hadda waa sovereign state marka un tu ma xukunto soomaaliya hadda waa la aqoonsan yahay inay sovereign state waddan madax banaan inay yihiin madaxda soomaalidu ma saxiixi karaan ma ogolaan karaan inay dhahaan trustship waddankaa lagu celiyo ma dhacay waa hubaal oo meesha ka imaanayaan waa ku raacsanahayoo dadka soomaalidu dawlada ma bisla ma yaqaanaan kaltarkeena ma aha mayna baranin iskumaynaaba mashquulin inaynu barano haddana ma naqaan hadda waxay wax la dhismaayihiin qayb weyn bay ka tahay sideedaba inaynaa dawladnimada aqoonin ceeb ma aha meeshaynu ka nimisan reebaadiyo rooca oo raacataa baan ahayn oo qabaa'il ah ummad kasta oo qabaa'il ahoo aan ka gudbin nidaamka qabaa'ilku dawlad ma noqon afrika waxaa haysta arag yaman waxaa haysta arag maxay yaman intay sanay dawlad ahayd mayna yaa nagu dhaantaa dawlad inaguma dhaanto maxaa halaynaya waa qabiil wey nin walba qorigiisu wataa ree hebel ree hebel ree hebel wey meelaha ka gudbay qabiilka qabiilka weliba in laga gudbo waxaa ka horeya familiga in laga gudbo waa waa arrin soo dheer weeye oo waxaan la yidhahdaa extended familyga laga gudbayna waa inu kalaanka iyo liinajka iyo naqaan abtirsiinta iyo jilibka iyo waxa waa in laga gudbo waa inuu familigu noqdo waxaan ay gaaladu yidhahdaan nucleus family oo ah heertaada adiga iyo aabbaha iyo carruurtaada bas waalidkii ku dhalay iyo waxaad dhashay iyo naagtaada bas taasi nuclear family waxay dadkan caddaanka ee horumar ay u yaqaanaan wixii intaa ka baxsan shaqo kuma lihi waa waa citizen dadka kaasiniya waa jira laakiin de waa dad un iska caadi ah loyalty ka baxsan intaa qofku uma laha wixii loyalty intaa ka baxsan stateku u yahay innaga iyo bulshooyinka raactada ahee qabaa'iladu ay ay dominant yihiin ma jirto dee familygii iyo liinajkii iyo kalaankii iyo tribekii baa daacad u tahay stateku xaggee imaanaya marka priorityga lixaad ama toddobaad buu noqonaya saa marka institution publica kuma dhismi karaan so marka xalka ka imaanaya waa taas waxay leeyihiin ha la baro dadka taasi ka wadaan laakiin ma suuragal ma tahay suuragal maaha sababta suuragal ahayn waxa weeye qof soomaali oo madaxweyne sheeganayaay iyo baarlamaan soomaaliya oo xor ahi haba iska tabardaraadee ma og ma saxiixi karaan ma ogolaan karaan in dalka dib tranship loogu celiyo waxaan dhacaynin wey marka waa waa waa waa hindisa practicalitygiisa iyo dhaqangalkiisu aysa suuragalahayn oo yar middan ay faysaliyi sheegayaan oo ah movement iyo dhaqdhaqaaq organig ahoo dhalinyaro hala yimaado wuu imaan karaa laakiin bulshada soomaaliya markaad saa u eegto suuragal ma ka yahay maya isna ma aha waa wax dhici kara laakiin probabilityga dad soomaaliyeed aniga aniguba intaan soomaalinimo u istaagno aynu qabaa'ilada oo dhan ka midoobaan oo ha noolaatad iyo s y s ay soo noqota dareenkaas waxaad moodaa inuu dhintay waa hore oo la-aatay su ku soo noqdaayina way adag tahay marka dad hadda hal loogu baaqi kara maaha oo la dhihi karo dhalinyaro dhaqdhaqaaqay dalka ha badbaadiye waa iska wishful thinking waa iska uun maaragtay inaad niyad sami un waa iska niyad sami
waa muxuu u baahan yahay dal dib u dhismaya markaa wadan noocii marka adigu u baahan yahay taad u aaminsan tahay
dal dib u dhismaayo saan kuu sheegay labadaa jid unbuu ku dhismaa dal hadduu burburo in qola ay xoog badato ay qabsato qolyaha kale iyadu ay ay dhisto isaga taa garanay waxaan rabaa marka dal la dhisayo oo dalkii maanta dalkii xorriyad buu haystaa halkuu taagan yahay waa soomaaliya ka socod maanta soomaaliya maxay u baahan tahay ay hesho markaa si dal u noqoto dib ugu soo dhisato
soomaaliya wa waxay u baahan tahay mala alle inay dib isu layso oo ama s s t ha la qaato ama qabiil ha la qaatee dib laysugu noqdo melihi macnihi waa idea fiican oo mana ku talinayo laakiin maxay u baahan tahay wey baahidu ciyaar maaha si adag waa inaad marto mararka qaarkood in mala alle dib laysu laayo oo la kala baxo la kala adkaado oo qolo meesha u hadho ay ay kuwa kale ku khasabto waxay rabto waa wado wey haddaan taasi suuragal maaha ideal ma arrinta fiican maaha wayna inaga wayna adag tahay ta ugu dhawey waxa weeye intaynu iska dayno beesha caalamka iyo kiisin iyo hebelow iyo sheeka iyo n g o lacagkeen shirarka lagu qabtay iyo aynu iska dayno beelaha iyo odayaashoodu iyadoo aan siyaasad ba ahayn sidii dhaqanka ha u xisaabtamaa maxaa laisku laayay qabiil baa laisku laayay dadka maxaa xamar loo leynayay january nineteen ninety one qabiil baa loo leynayay siyaasid miyaa loo leynayay s b m iyo s d f baad ka tirsantaa lasuujinaya maya yaa tahay baa loo yaa lasu leynaya taa haddaan lagu noqonina weligaa waa geesarawaabo waa in taa dib loogu noqdo beeluhu ay intay fadhiistaan ay dib isugu noqdaan iyagoon n g o iyo hotelba lagu shiri geed hoosti la fadhiisto oo la yidhaahdo war beelahan four point five ka maxay naga dhaxayn karaa dawlad ma samaysan kara hadda dawlad waa la yaqaana wadaadka xataa waa yaqaana waa la yaqaanaa dawlad dawlad macni siday u shaqayn lahayd ba yaqaanaan ma aha fikirka dawladeed waa la garanaya marka dawlad ma samaysan kara wax ma isku darsan karnaa mise iskuma darsan karna laysmaba weydiinintaa ilaa taa la isweydiiyo dib la isugu noqdona weligaa waa jugjug meeshaadii joogun sababta waa la kala shegsan yahay lagama xaajaysanin wax lama kala guranin lama xaalsamin wax laysuma celinin kasoo gudub shalay maanta maha lagu leeyahay ninkii xanaaqsana waa xanaaqsan yahay ninkii dhacnaa waa dhacan yahay ninkii dillaa waa dillan yahay ninkii gurigiisa lagu jira waa lagu jira ninkii beertiisa la qaatay waa la qaatay ninkii gabadhiisa la kufsado waa la kufsado eeg waxaas waxyaaba uun aad rooga hoostiisa intaad iskaga laalaabta adhigi karta xalaydaladii sidii reer muduga aan ka noqona ma aha dawladda waxaa loo haystaa meel wax laga dhaco uun oo qabiilka loo dhaco waxna ad ateeka ku suganta waxna ad ilmaadeeradaas hisa amaad amaad boosaska ku magacowdo marka ma suuroobayso ma suuroobayso inaad ma marka oo anigu jidka keliyaan arkaa dawada waxa weeye aynu dib isugu noqono intaynu waxaan iska dayno iyo baarlamaan iyo qabqab iyo dawlad iyo doorasho iyo doorasho ma jirtee aynu dib isugu noqono inagoo baalihii ah aynu wada hadalno daana war wax ma isku darsan karaa wax ma samaysan karnaa
waayahay waxaa jira hadda hogaamiyayaal soo maray soomaaliya oo qaarkood hadda weli tartamaya qaarkood kursiga saaran yihiin qaarna sooba socdaan waa marka hore soomaaliya horta hoggaan noocay u baahan tahay marta kuu muuqataa waddadii hoggaan fiican lagu helaya in maanta baarlamaanka soomaaliya iyo mujtamaca soomaaliya baxayaan waddada ku socdaan
maya ima muuqato baarlamaanka soomaalidu in inuu waddadii fiicneed ku taagan yahay sababtoo ah iyaguba waddo fiican kuma imaanin ama waxay ahayd inay ku yimaadaan nidaam qabali ah oo ay beelaha ka yimid oo sida golaha guurtida oo kale la reer hebel odayaashooda iyadoo aan ciidina gacan gelinaynin war iyaynu u dirsanaa meesha ceelka iyaynu u dirsanaa dabeedna iyagoo beela sidii ay awalba ergada iyo sahanka u dirsan jireen ay dhahaan labaatan milyan hebel iyo hebel aynu dirsanno ma dhicin hadda organic maaragtay system oo maaragtay power sharing lama samayn baarlamaanka ka hadlay siduu ku yidhi sidii kale ee casriga ahayd ee modern systemku keenay ee dawladnimo ee baarlamaan muxuu ku yimaadaa doorashu ku yimaadaa xora iyo dadka caadigii inay codkooda dhiibtaan iyagoo xora taasna ma dhicin waa waxyaalaha weligan inaga qabsana weligan waxaynu ku soconnaa nadaab barmarsan oo aan meelaba haysaninba oo aan lahayn formula lahayn tixraac lahayn reference lahayn oo alkeeni organic ahaa ee beelaysnaa ee dhaqanka aan aan ahayn kan casriga ee dawladeed ee modernityga reer galbeedku iyo iyo nimanka yurubiyanku keensadeenna aan ahayn oo baasku ku socnaa mar walba oo gacan ku samaysoo khariban meel dhexaa baarlamaan kusheeku saasu ku yimid marka marka baarlamaan ma aha dadkan matalo oo u hadli kara ma aha oo genuine oo xalaal ah oo ma aha waxaa meesha ka jira baarlamaankii hoggaan maxay u baahan tahay anigu waxaan qabaa hoggaanku muhiima anigu waxaan qabaa bulshada muhiima shacabkaa muhiima shacabka ilaa ay ka timaado inay bartaan dawlad hadda waddamadana joogno arag dadkoodaas yaa dawladnimada u bisil oo yaqaan cirka kama imaan waa wax la bartay wey qofkaa wuxuu kuleeyahay maaragtay inuu canshuurta bixiyo ogol inuu sharciga u hoggaansamo ogol stod baa halkaa stodtan baa taale hamarin ogol inta badan boqolkiiba sagaashan iyadoon booliis iyo kaamara soona lagu haynin e waxaa la yidhaha civic culture wey waa dhaqan madani oo dadku barteen oo ka yimid wey marka dadkaas baa marka dooran kara oo kala garan kara mararka qaarkood khaladaad waa dhacaa isaga lasiisa boqol kiiba boqol perfect ma aha laakiin wuu isasaxaa the system corrupt itself waddamadan macnihi horu maray markaad eegto dadkaasaa marka ay ka timaadaa hogaankii iyo iyo nidaamku intaan hoggaan lagu mashquulin war nidaam noocee ah baan rabnaa inaan samaysano in la isweydiiyo wey nidaam noocee ah yaa isweydiiyey federaalka macid baa isweydiisay ka hadasho isma weydiin xukunkii military macid baa isweydiisay laisma weydiin dadkay ka timaadaa dadka ka timaadaa waxayna kaga imaanaysaa haddaan dadkao dhan la weydino si laga qaadan waxaa laga qaadi karaa dad ay soo doorteen iyo system xor ah oo aan aan faragelin lahayn oo aan qas lahayn oo aan aan aan aan kharibnayn weligiina inama soo marin saas marka anigu hoggaanka kuma mashquulsan haddii laga tegi waayo oo ay dhahdo okay waxaad haysato un hadda wax ku wax ku wax ku binee anigu waxaan qabaa hoggaanka ay dadku u baahan yihiin waxaa weeye midda kale mid ogow qofka aad arkaysa ay bulshadiisu ka yimaadaan sababa waxaa ku imaadaa midha gurata habarteed bay ula tagtaa qof waliba gurigii uu kusoo koray unba kasoo baxaya dadkan kharibanada arkaysaay dadkan unbay ka yimaadeen meel kale kamayna imaan marka waa waa wax dhalay wey haddii laga tegi waayo hoggaanka loo baahanya waxaan dhihi lahaa mid aqoon u baahan maaha mid da' ku xidhan maaha mid qabiil ku xidhan maaha waxaa loo baahan yahay hoggaan daacada qof ay ka go-an tahay in uu dadkan wax ka qabto dhibaatada intii uu qaban karo wuxuu qaban karaaba iska yar oo mechanismka yaa yarayn dad kale gacanta kula jira dawlado kale gacanta kula jira hayado kale gacanta kula jira qofka laftiisu boqol kiiba boqolna ma gacan banaana midida daabka lala haystaa laakiin saa oo ay tahay forty percent ama thirty percent manuver manuverabilityga uu qofku helay dhaqdhaqaaqa uu helay qofku hoggaanka sare yihi hadduusan daacad ahayn waxa kaloo dhan xun ma qabanaya macnii waa inay ka go'an tahay qofka mas-uulka ah afar sano joog shan sano joogo meesha wuxuunun ka qaba halkaad ka- ka timid dha- dhaafi taasaa muhiiman qabaa da' muhiim maaha aqoon muhiim maaha wax kale ay muhiim maaha inuu nin yahay iyo inuu dumar yahay muhiim maaha in uu daacad yahay qofku waa muhiima oo uusan meeshan ama sii joog ayna ayna ka go'nayn ama shilimo ka urursa ayna ka go'nayn ama xaafadaada iyo beetaada wax uga waxee oo danahooda ga- waxayna dan soomaaliyeed qof ay ka go'an tahay ma wejiga kaga qoran tahay kagama qorno si lagu garanayo ma aqaani si lagu lagu ogaan doono inay inuu qofkani qofkii daacadda yahay laakiin haddii laga tego waxaan dhihi lahaa hoggaanka qofkaasi inuu noqdo elementii ugu muhiimsan waa daacadnimo
waxaa jira fikir odhanaya oo aada hadda u badan dowladgoboleedyada soomaaliya loo sameeyeyna waa kiladii lixaad iyo tobnaad iyo sideed iyo sagaal iyo toban iyo tobnaad weeye dad aan wadanka u dhiman olama cidda kamid loo soo guurto deegaanada kay seenbayna kenyada lafteedu waxa gaarna caasi u guurto ciidamada lagu leeyahay waxba ilaalinaya maayaane laamo dhulkaa fiican halkaa dalxiis iyo soomaalidu leedahay baa dad la- lagu beelo rabaa oo kenya xaggaa soo socotaa laftigeeda fikir fara badan noocaas baa jira makuu muuqdaa arrinka kuwaas
marka waxaa jira em, wax la yidhaahdo by design iyo by accident macnihi wax ku yimaado qorsho la qorsheeyo muddo dheer iyo wax accident ku yimaado macnihi iska dhaca dabeedna markuu dhaca kadib lagu baraarugo oo la- oo oo- oo sidii loola dhaqmi lahaa iyo si looga faa'iidaysan lahaa la isweydiiyo anigu waxaan qabaa arrinta oromada waa accident ma aha arrin la dhisaangareeye ma lamaba dhisaangarayn karaba sababta waa inaad og tahay markaad haddaad ku doodo waa la dhisaangareeye dadka oromadu maxay ka soo qaxayaan maxay ka imaanayaan dadka oromadu waxay ka imaanayaan bul- bul- een, arrimo siyaasadeed oo waddankooda etoobiya ka jira iyo arrimo dhaqaale labadaasi ka imaanayaan badankood ma aha dad een, xukuumadda meesha ka jirtana dad xidhiid dowla la- laba ma ahaba oo wax u dhisaangarayn kartaba ma aha waa dad qaxaya oo arrimo siyaasadeed sababtoo ah oromo wadadka oromadu kacban xoog laa ka jira wuuna ka soo jiray ilaa iyo markii dowladdan ibia ee Si- tigrada hogaaminayaan ay etoobiya qabsada marka ko- maalin maanta kadib way soo taray dhaqaaluhuna waa xun yahay dabeedna dadkaas waad ogeyda waa kuwii doonyaha ka raaci jiray boosaasihii meel walba ee xaggaa iyo sacuudiga u dhaafayay soomaaliya iyagoo badan qaaraha way iska joogeenoo shaqooyin loo kaloo soomaalidu qabanayninoo bay qabteen marka horta design kuma imaan waa dad taa ku yimid maxaa laakiin hubaal ah markay population badan noqdaan ee ay isdhalaan ee degaankii degaan dan waxa weeyaan waddankii ka yimaadeen khasab bab- eh, tiradaas iyo waddanka hoostigaraynaya la joogaan midna ma inkiri doono waxa lagu xisaabtamay noqon sidii loola dhiilgarayn lahaana waxay ku xidhan tahay mas-uuliyiinta mustaqbalka ee ama soomaaliya timaada iyo gobollada ay joogaanba iyo kuwa etoobiya ka imaanaya laftooduba arrinta kenya kenya ujeedada ugu weyn aynu ku ogaan waxay ahayd een, in ay badda inta lagu murunsan yahay dispute areana iyagu qaataan sababtoo kambaniyaa u sheegay norway iyo wax ka yimid norway norway in sidaa ku jiro xeebtaas soomaaliya udhaxaysa een, een, iyaga iyo ka ugu fara badan military buffer zone inay ka samaystaan xuduudooda meel ka baxsan oo maadaama soomaaliya ay no man islam tahay oo ay waxay doonaan ka samayn karaan xayndaabka inay xuduudooda dhaafsiiyaan oo intii halkan aynu inoogu imaan lahaayeen nimanka een, waalwaalan xaggaaba aynu kula dagaalanno waddankooda gudahooda aynu iskaga celinno ujeeddo noocaas ah sababtaa ciidamadu ka- ku yimaadeen taasi ahay tan saalax waxaa saalax macalin baa sheegay arrintaa iyada ah
cid kastoo sheegtayba een, ujeedada ugu faraha badan kenyaanku ay lahaayeen waa taa wey waxaa dee dhex oron een, een, een, mar walba ku dhex jira musuq maasuqii iyo een, askartooda musuq maasuq aan xad lahayn gashay oo qayba ka hadda kahor baan yaan yaan yaan yaan ka hadalay een, inay qayba ka yihiin dhuxusha la gubee la dhoofiyo T- triangle xidhiir saddexaad ken marcus ee ninka la yihahdo maraykanka ken marcus baa article dheer ka qoray oo youtube-ka xataa ku jira isagoo ka hadlaya inay triangle yihiin oo iyaga iyo iyo iyo qo- eh, labada qole meesha kale ka jirta ay heshiisba ku yihiin dhuxusha in la gubo iyo la dhoofiyoba oo aan laiskuba qabsaninba marka waxyaabo fara badan oo aan lagu talagelin baa dhacaya waa unplanned waxyaabaha sidoodaba ka dhacay ka mid tahay markaan lagu jiro sida dadkan hadda faraha badan ee oromada ha sheegtay oo kale ee soomaaliya soo gelayahay reality aan hadhow la inkiri karin weeye sanado dhow gudahood xaqiiqo ay tahay inay wajahaan maamulada puntland iyo iyo somaliland iyo somali central governmentba weeye laakiin intooda badan qorshe kuma imaanin bay ila tahay
dad baa sida had iyo jeer goobaha duwaalka lagu akhrisooma laabreriyada had iyo jeer taga cabdulayaa toddobaadka haddii u yaraato lix jeer waa tagtaa marna soomaaliya wax ma ka qortay haddaad si wax ka qortay wax maxaa ku muuqday oo aad ka qortay berigaa
anaga soomaaliya aad baan u akriyaa waxa laga qoray iyo waxa dad soomaalidu ay ama iyagu soomaalidu ay ka qoraan sida professor afyara oo kale iyo allah naxariista professor saciid shaqtamatar iyo ismaaciil sabad labada walaale dad fara badan oo soomaali ah ismaaciil gal dad fara badan oo soomaali ah baa soomaaliya wax ka qoray dad fara badan oo ajnabi iyo soomaaliya waxbay ka qoran gaar ahaan shan labaatankii sane ee ee tiha lagu jiray iyo iyo mehamka iyo qaska iyo wareerka iyo jaawareerka anigu waxa ugu faraha badan ee aan isleeyahay timeka aan hayo ka faa'iidaysa waxa weeye bal horta waxa intaadan ka hadal ee aan wax ka qorin bal horta deris oo baro oo maxaa la isweydiinaya maxay maxay tahay su-aasha meesha taala maxay dhibaatadani markii hore ku dhacday yaa sababay maxaa wax looga qaban kari waayo loo xallin waayo aniga conclusionka ii soo baxay marka waxa weeye markaan arkay dad fara badan oo ajnabi oo somaaliya wax ka qoray iyo dad fara badan oo soomaaliya wax qoray qofkii ajnabiga ugu horreeyey soomaaliya wax ka qoray intii qabku dhacay ee arka wuxuu ahaa ninkii ergeygii ugu horreeyey ee qaramada midoobay soomaaliya u dirtay nin algeriyaan oo la odhan jiray maxamed saxanuun maxamed saxanuun bug yar wuxuu ka qoray soomaaliya intuu joogay waayanimadiisii ku salaysan weliba garo xilligii wacaydii tobka ahaa ee dagaalada xamar ka dhacayn buu yula kowdsaday wuxuu qoray bug yar oo la the missed opportunity fursadihii la dayacay marka john dressel nin hadda dhintay oo ingiriiska oo soomaaliyana aada u yaqaanay oo waagii gumaysiga waqooyiga joogi jira soomaaliya ku hadla oo dowladda soomaaliya xataa la taliya u ahaan jiray oo john drysel dad la dhahaa ku xigay oo whatever hadda soomaaliya adkasoo reergalbeedku markay tageen nine twogi december uu isaguna joogay meesha markii u horreysay kabarka waxaa ku qoran ku sabsawirka anyway laga soo bilaab xilliga waa nineteen ninety two hadda ogow qoraaladaas iyo soo bilaabnay ilaa yawmina haada aniga waxaa ii soo baxay dadka soomaalida ihi laba waxyaabood oo aysan weli ayna conference garaynin baa jirta badankood iiban xataa aqoon-yahanadooda malaale waxaa ugu dhow tiamkan hadda drastic solutionka xalka la yaabka ah soo soo propose gareeyey ee ee dhahaya soomaali traski baa la geliyay dad baa aad ula yaab anigu aad ulama yaabani macnihii suuragelnimadeeda un baan diidanahay inayna suuragal ahayn mooyaane macnihii inay aad loola ulama yaabani fikirka ahaan sababtuna waxaa weeye haddii daacad laga yahay wey oo ujeedadu ay tahay xal see lagu helaa labada arrimood marka aan isleey dhagoodow soomaalidu ma confronti karen ama ma wajihinba waxa weeye mid ka dhahaysa problem waana la burburiyey dhibaatadan cid kale un baa iska leh oo mas-uulka ah midna waxa weeye inayna aqoonin dowladnimadaba dowladnimada inayna weligan baranin ayna dhaqankeena u diyaarsanayn ayna isweydiinin arin labadaas sana labadaasa iisoo baxay sababta waxa weeye dadku way burburaan dowladdu way burburaan aqoon waa muhiim waxaan inaynu naqaan oo institutionis sidii loo samayn lahaa aynu naqaan waa waxa inaga maqan wey in aynu inaga ceebkeena iyo khaladkeena iyo faragelin mar walba waa jirtay waana jirtaa haddana waa jiri doontaa haddana waa jirtaa laakiin inagu foorkanka qaybta aynu leenahay blameka eedda aynu ku leenahay dadka soomaalidu inta badan ma wajahaan waxaa la isugu sheekeeyaa waya laba erey laba laba erey laba erey igu jawaab kuwaa kuu muuqday aduu marna isku dayda ka qorto ha adigu waxaan ka qoray soomaaliya couple of times haddana waxaad wada qoraal haa ku saabsan oo lale aan leenahay yaa ka dambeeyey who behind the somali state collapse yaa ka dambeeyey wadankii soomaaliya inuu inuu inuu inuu burburo dhawaan baan yaan yaan yaan insha allah inaan daabaco oo meel leeda somali intellectual forum aan ku daabacno marka yaa waa waa muhiim problemka inaad garato dhegooda waxa xalkiisa intaadan garan haddii hadda qof xanuunsani uu isbitaal yimaado oo uu dhakhtarka la kulmo dhakhtarku intuusan dawo u qorin qofkan ama qarinba so inuu diagnose garanayo waxaa waxaa ka horeeya xalka waxaa ka horeeya problemka in la gataa ka horeeya in qofka la daweeyo dawada waxaa ka horeysa waxa la yidhaha diagnosis in la diagnose gareeyo la dhaho dhagood hargab baa haya maya malaria haysa ma ahe cagaarsow buu qabaa waa niinka eh sababta dawadaa kala duwan dawada cagaarso laguu siinayo hargab laguu siin mayo marka waa in la garto problemka anugu taxaan waxaan qabaa waa muddo dheer bay inugu noqotay runtii waa run oo waa muddo aada u dheer laakiin waxaad moodaa ilaa hadda inayna inayna consensus gaar ahaan dadka soomaalida ee ama aqoonta sheegta ama ama wax soomaaliya wax ku qoran consensus lagama gaadhin maxaa dhibkeenu ka yimid xaggee dhibkeenu ka yimid dawlad military aa jirta dictator ship buu ahaa dagaalkii seven seven buu ahaa qabaa'iluu ahaa dawladaha shisheeyuu ahaa carab buu ahaa qaba ilaa haddana heshiis laguma aha maxaa qaraxan iyo burb iyo halaagan maxaa sababay xaggee ka yimid heshiis laguma aha marka way adag tahay inaad hal marka aad heshiis ku noqoto haddaa badana dhibaatadii baan heshiis ku hayn war guriga yaa guray dhagood baa dab dabada ka geliyay ma ahe shacbaa korka kaga dhacday ma ahe guriga dariskaa dab qabsaday ma ahe teed markas waa waa waa inaad waa inaad at least laga midaysan yahay adduunka wax saasa badan oo la isku khilaafaa ma jiro waddankan maraykanka civil war baa ka dhacay eber baa layska dhigay lix boqol oo kun oo qof baa dhimatay maanta historianska iyo political scienceska waddankani boqolkiiba sagaatan iyo in ka badan kuma muransana civil warka wixii sababay laguma muransana qof iyo laba dee dadkii koonfurta ee laga adkaaday oo ka xanaaqsan waa jira laakiin consensuska waa la og yahay dagaalkaa wixii sababay dagaalkii koowaad waa la og yahay kii labaad waa la og yahay adduunku marka kuma mashquulsanaa dhibaatadan meesha ka timid aada laguma kala duwana innaga waa aad baan u kala duwanaa dhibaatada meesha ka timid haddaan waxaan qabaa taa aan konsesa laga gaadhinna waa ta ugu dara anuna taas aan focuska aada u saarayaayo waxa aan qoray iyo waxaan aan dartaabo inta badan waxay u badan yihiin inaan aan helo bal dhibaatadan meel aan u saarno
aadiyadaan ku salaamaya kaasi waxa weeye aqoonyahanada go-aan nineteen sixty yalax oo kamid ayana caawa go-aan nineteen sixty kaga wareysamay bal hadda arrimaha soomaaliya sidii xal looga gaari karo waa dhagood halkaaga waxaa ka aadi doona wabsirada kala duwan ee muxuu ahaaye golaha iska leeyahay iyo weliba kuwa ay wada shaqaynta leeyihiin aad iyo baa idin salaamaya dhammaantiinba intiina golaha ku jirta